xaaladda khamriga ee Sweden. Badankood waalidiinta Sweden ku dhaqan uma arkaan wanaag inay ilmahoodu khamriga cabaan. Sidaas iyadoo ay tahay ayay haddana dhacdaa in dhallinyaradu ay khamri cabaan oo ay sakhraamaan. Buugyarahan waxaa loogu talagalay adiga hooyada ah ama aabbaha ah ee leh dhallinyaro iyo dadka kale ee waaweyn oo dhallinyaro mas'uulka ah. Buugyarahan waxaa lagaga hadlayaa xaaladda khamri ee Sweden wuxuuna ku siinayaa talooyin ku saabsan sidaad dhalintaada ugala xaajoon lahayd khamriga. Dhallinyarada iyo khamriga. Dhallinyaradu way kala duwan tahay. Qaarkood khamriga way tijaabiyeen, qaarna ma tijaabin. Haddii ilmahaagu uu tijaabiyey ama uusan tijaabin, kollaytaba waa muhiim in khamriga laga wada hadlo. In khamriga si furan looga hadlo waxay kuu sahlaysaa xilkaaga waalidnimo. Ilmahaaguna wuxuu dareemayaa inaad danaynayso. Sidee khamrigu u saameeyaa jirka? Khamrigu waa sun jirka saameeya. Cidna uma wanaagsana inay khamri badan cabto. Gaar ahaan dhallinyarada, halis dheeraad ah ayay ku tahay khamriga inay badsadaan. Maskaxdu waxa ay kortaa ilaa shan iyo labaatan jir laga gaarayo, sidaas darteed ayay u fududahay khamrigu inuu waxyeello gaarsiiyo maskaxda dhallinyarada. Khatartuna way ka weyn tahay inuu khamriga qabatimo kolka uu yaraan ku bilaabo. Si aan cabista khamriga loogu badsan Sweden waa system Bolligate oo kaliya halka lagu iibiyo biirka adag, waynka, iyo aalkolada. Sweden, ilmaha da'doodu ay ka yar tahay siddeed iyo toban jir, dhammaantood carruur ayaa lagu tiriyaa. Si carruurta iyo dhallinyarada loo badbaadiyo, sharciyo ayaa khamriga ka yaal. Sharciyada qaarkood waxay dhigayaan inaad tahay ugu yaraan siddeed iyo toban jir si aad khamri uga cabto makhaayad ama baar. In aad tahay ugu yaraan labaatan jir si aad khamri uga iibsato system Bolligate. Inay sharci darro ku tahay qofka weyn inuu khamri u soo iibiyo ama uu siiyo qof ay da'diisu ka yar tahay labaatan jir. Ma ogsoonayd. Dhallinyarada Sweden maanta ayay ka khamri cabis yar yihiin toban sano ka hor. Sweden waxaa la cabirayay mugga khamriga ay dhallinyaradu cabaan wixii ka dambeeyey sannadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddoba. Maanta isticmaalka khamriga wiilasha iyo gabdhaha labadaba waa kan ugu hooseeya intii cabirka la bilaabay. In nus ka badanna khamri maba cabaan. System Bolligate waxaa iska leh dowladda Sweden oo u aragta inuu caafimaadka dadweynuhu ka muhiimsan yahay lacag badan oo laga macaasho. sidaas darteed system Bolligate lagama helo ku casuumid ama qiimo jabin kordhinaya iibka. Faahfaahin dheeraada ka akhriso systembolligate.se